alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu wslm wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih saxbihi wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray baabu towba waxaanaynu soo maray toobaddu dembi kasta laga soo noqdo laga toobad keenaa inay tahay mid waajiba iyo arrintaasi inay markaa leedahay shuruud toobaddu waxay leedahay shuruud lagu aqbalo mualifku waa kii inoo soo sheegay wakhtigan aynu joognana ikhwaani waa wakhtii macaasida iyo dunuubtu ay aad iyo aada u badan tahay tii la arkaayey ama la daawanayey iyo tii la maqlaayey iyo tii la samaynaayey macaasidii aad bay u fara badan tahay sidaa awgeed waajib waxaa inagu ah toobadda inaynu la dhaqsanno aada iyo aadna u badinno qaala wacan abi xamsata abi xamsa waxaa laga wariyo anas bni maalikin ahaa alansaariy khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama khaadimkii rasuulka ahaa rasuulka ilaahay mid u shaqeeya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lallaahu ilaahay baa afraxu ka farxad badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobaddiisa wuxuu kaga farxad badan yahay min axadikum midkiin axadkaasoo saqata calaa baciirihi awrkiisii ka dudhacay waqad adallahu iyadoo uu ku lumiyey fii ardin dhul dhulkaasoo falaatin bahgooye ah muttafaqun calayh saqata calaa baciirihi ay saadafahu wacahara calayhi min qayri qasdin uu ka duldhacay uun intuu waayay ayuu markii dambe waxa weeye ku soo baxay ilaahay baa jalla wacalaa qofkaasi sida uu ugu farxaayo neefkiisa ama hashiisaa uu helay si ka daran ugu farxa addoonkiisuu kolka uu toobad keenay oo u soo noqdo riwaayadan dambaana sii caddaynaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusii faahfaahi wa fii riwaayati limuslimin ay wajaaa waxa ku yimi fii riwaayatin riwaayad limuslimin muslim u sugan lallaahu ilaahay ayaa laamtaasi lafduljalaalaha ugu horaysaa qasam iyo dhaar muqadara ayay inoo tilmaamaysa ay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lallaahu ilaahaybaa ashaddu daran faraxan xagga farxadda bitowbati cabdihi toobadda addoonkiisa uu ku farxaayo xiina yatuubu ilayhi marka uu u soo noqdo addoonkiisu min axadikum midkiin buu ka daran yahay xagga farxadda axadkaasoo kaana ahaa calaa raaxilatihi hashiisii mid saaran biardin falaatin dhul bahgooye ah oo lama degaanana ku sugan oo fanfalatat minhu ay ka luntay wa calayhaa korkeedana wuu saaraa طacaamuhu cuntadiisii iyo wa sharaabuhu cabbistiisa oo faayisa minhaa ka quustay xataa yimi shajaratan geed oo fadajaca jiifsaday fii dillihaa harhkeeda iska jiifsaday cuntadiisa iyo cabistiisuba way u saaraayeen meeshuu marayaana waa bahgooye aanay cidina joogin biyana aan lahayn duu labadaa waayana wuu iska dhiman waxa weeyaan markaa dee wuu dhimanayaa ma noolaan karo geed buu kolkaa iska jiifsadu isidha halkanuun dee maaragtay geeridu ha kuugu timaado fadajaca fii dillihaa oo hadhkeeda jiifsaday waqad ayiisa isagoo oo ka quustay min raaxilatihi hashiisii gaadiidkiisii fa baynamaa iyadoo huwa isagu kadaalika sidaasi uu yahay id huwa waaba isagoo ku soo kadiyey bihaa hashiisii qaa'imatan xaalo ay tahay mid taagan cindahu agtiisa hashiisii unbuu markaa ku soo kadiyey oo ag taagan hashii uu ka quustay markaa ninkii hashii waayay ee geeri qoondaystay dabadeetay iyo dhimasho ayuunbaa hashii oo ag taagan arkay fa akhada waxa uu qabtay bikhitaamiha hoggaankeeda ayuu ku dhegay kolkaasuu dee fuulay uma qaala dabadeetana wuxuu idhi min shiddati alfarax farxadda daraaddeed farxadda daraanteeda darteed ayaa intuu ismadax maray buu idhi allaahumma allahayow anta cabdii addoonkaygii baa tahay wa ana aniguna rabbuka rabbigaa baan ahay akhطa'a wuu gafay oo uu halmaamay min shiddati alfarax faraxa daraantiisa darteed ayuu u halmaamay baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayey inuu ilaahay u mahadnaqo u idhaahdo allaahumma anta rabbii wa ana cabduka kolkaasuu dabadeetana isweydaariyey hada alxadiid ikhwaani waa xadiis cadiim ah waxaana laga qaadanayaa ilaahay jalla wacalaa siduu u jecel yahay ee uu ugu farxo addoonkiisu inuu u toobadkeenu u soo noqdo si aada iyo aada u badan buu ugu farxaa mar haddii ilaahay toobadii addoonka uu ku farxaayo isla markaana uu jecel yahay toobadii in lagu dadaalo oo aada iyo aada markaa loo badiyo ayaa inala gudboon masaa'ilka xadiidku tilmaamaya waxaa ka mida ihbaatu sifati alfaraxi lilaahi jalla wacala sifada farxadda ilaahay inuu ku sifaysan yahay ilaahay wuu farxaa wuxuu u farxaa kamaa yaliiqu bijalaalihi subxaanah sida u qalanta jalaalkiisa iyo weynidiisa farxaddiisuna taa addoommaha ama makhluuqa la mid ma aha waayo ilaahay baa yidhi laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu albasiir walam yakun lahu kufuwan axadun hal taclamu lahu samiya saxna ma aha sida dadka qaarkood oo shuraaxda qaar ka mid yihiin ay u taxriifiyeen sifadan in loo taxriifiyo waxay qaarkood yidhaahdaan waa kinaayatun can alridaa wa surcati alqabuuli waaliqbaal waxaa markaa loo jeedaa un ilaahay baa ka raalli noqonaya addoonku markuu toobad keeno oo si degdega uga aqbalayo oo usoo qaabilayo oo laakiin farax ilaahay loo sugayo loodhana ilaahay wuu farxaa ma jirto kaasina ta'wiil bay iyagu ku sheegaane laakiin waa taxriif waayo waa khilaafu daahiri nas naska sida ka muuqata ayaa macnahaasi uu khilaafsan yahay ijmaacii salafki iyo wadadoodiina wuu khilaafsan yahay oo sifaadka ilaahay alwaarida fi lkitaabi wasunna may taxriifin jirin salafku saxaabada iyo faman bacdahu saxaabadiiyo dadkii ka dambeeyey waddadoodu raacay toona waaya markaa sifadan sifatulfarax iyo sifaadka kale sida wejigii xalay aynu soo maray iyo kuwa axaadiistaa soo socotay noogu iman doona dhammaan sifaadka ilaahay jalla wacalaa ahlu sunnuhu dariiq quday wada mariyeen oo ilaahay way u wada sugeen min hayri taxriifin walaa tactiilin wa min hayri takyiifin walaa tamhiil waaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ee qofka inaan loo qabanahayn wixii markaa aanu u badrheedhin ee aanu u qastiin loo qaban maayo waaye ee uu ku halmaamo ama uu waxa weeyaan calaa sabiili alkhata uga dhaca qofkii loo qaban maayo shaygaa uu ku halmaamay ama ha noqdo waxa weeye wax gaalnimo ah ama ha noqdo waxyaabaha kaleba oo imika addoonkani hadal gaalnimo ah ayuu markaa ku hadlay qofku inuu idhaahdo allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka waa hadal gaalnimo ah wey hase ahaatee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan markaa ma gaalaysin inuu gaaloobayna inooma sheegin bale inaanu gaaloobin baa rasuulku ishaaray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga baxsaday gaalnimadiina wuu inoo raaciyo wuxuu dha akhtaa min shiddati alfarax umuu qastiina wuu halmaamay waay markaa qofku waxaa jirta isagoo gaalnimo qofku sameeyey ama markaa waxa weeyaan ku hadlay ayaa laga yaabaa haddana inaanu gaaloobin oo mawaanic baa jirta mawaanicu takfiir la ydhaahdo oo qofku inuu gaaloobo ka hor joogsanaysa shuruudna wuu leeyihi qofka mucayanka ah ee gaarka ahina wuxuu gaaloobayaa marka shuruudiina la wada helo mawaanicdiina ay meesha ka wada maqnaato waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sida rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dadka uu wuxugu fahansiin jiray uu ugu balballaadhin jiray tusaalayaal inuu dadka ay fahmi karaan inuu u yeelo qaala wuxuu ihi can abi muusa cabdilaahi bni qaysin ilashcariyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyay abi muusa alashcari can inabiyi nabiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu rasuulku yidhi in allaha ilaahay tacaalaa isagaa sarreeye eh yabsutu wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa bileyli habeenkiibuu fidiyaa liyatuuba si uu u soo noqdo musiicu nahaari kii maalintii xumaanta sameeyey wayabsutu wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa binnahaari maalintii liyatuuba si uu u soo noqdo musii'u leyl kii habeenkii xumaanta sameeyey xataa tatluca ashamsu ilaa cadceeddu ay ka soo baxayso min maqribihaa dhinacaa ay u dhacdo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkanna waxaa walaalayaal uu faa'iidaynayaa ihbaatu sifati اlyadi lilaahi jala wacala ilaahay inuu gacan leeyahay oo sifadaasi ay u sugan tahay yadda laydhah gacmihiisuna waa laba ilaahay jala wacalaa sida qur-aankaba ku cad aayado qur-aanka ka mida sida ku cad nusuusta markaa waxa weeyaan sheegaysa gacmihii oo la jamcinayo iyo nusuusta gacan qura sheegaysaana ma diidayso marka ilaahay jalla wacalaa laba gacmood baynu u sugaynaa kuwa makhluuqa aan la mid ahayn kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanahayn isagana u qalma labada gacmoodee ilaahayna jalla wacalaa labaduba waa midig sida rasuulkeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam taxriifkana waa laga ilaalinayaa iyo tacdiilka iyo takyiifka iyo tamhiilka waxyaabahaasna waa laga jiraya waa laga ilaalinaya waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya albaabka toobaddu inuu furan yihi had iyo habeenba qof alla qofkii doona inuu soo noqdo ilaahay uu toobad keeno albaabkii toobaddu waa u furan yahay ilaa ay wakhtigaa rasuulku sheegay gaadhayso calayhi salaatu wasalaam oo cadceeddu ay xaggaasi ka soo baxayso ay u dhacdo xataa tatluca ashamsu min maqhribiha oo cadceeddu dhinacaas si galbeed bay u dhacdaa sida markaa xaggaa ay ugu dhacaysuunbaa maalin maalmaha ka mida ay xaggaa ka soo bixi doontaa kaa ka soo noqon doontaa waxaa arrintaasina ay ka mid tahay calaamaadka qiyaamaha ee waaweyn marka ay xaggaa ka soo noqotana dadku toobad iyo iimaan iyo camal wanaagsan iyobay u wada yaaci doonaan hase ahaatee wakhtiga toobaddu way xidhan tahay wax toobadoo la aqbalayaa ma jiro وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة وحلق وري رب رالها كنقضي قال أنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قفك توبت كان الصون نقضة قبل أن تطلع الشمس عدعد انت آني كصبح من مغربها لنعاسي أي أرعضه taab allaahu calayh ilaahay waa ka toobad aqbalaa rawaahu muslim marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa shuruudii towbadda mid ka mid ahoo waxa weeye shardigaasi qofkan toobad keenayaa wakhtigii toobadda la aqbalayay waa inuu la yimaado wakhtiyadaasna waxaa ka mida intaani cadaydu xaga ka soo bixi وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على قوري عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكوري قال إنه إن الله إلهي عز وجل عز إسقى غالبه وجل وينه يقبله أقبله توبة العبد addoonka toobadiisa wuu aqbalaa maa lam yuqarqir inta aanu qarqarlaynin ee xaalatulqarqara aanu gaadhin xaalatulqarqarana aa marka naftu halkaahun guriga waxa weeye ay isugu timaaddo ee qofku waxa weeye xuur yeedhinaayo waa wakhtigaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasan imaamu tirmidi baa wariyey kayrkiina wuu wariyey sida ibnu maajah iyo axmed iyo kayrkood waxaanu imaamu tirmidi yidhi waa xadiid xasan ah waana sidaa sheekhu u sheegay oo imaamu lalbaani isaguna waxa uu yidhi waa xasan weeye xadiiku waa xadiid sugan xadiidkana walaalayaal waxaa laga qaadanayaa addoonka in toobadii ilaahay jalla wacalaa uu ka aqbalaayo toobaddu ay u furan tahay in alla inta xaaladdaa xaalatulqarqaraha macnii waxa weeye aanu gaadhin oo xaalatulya'siyahoo wakhtigaa qofku nafta ka quusto isla markaana waxa weeye uu ay ula badato ama uu yaqiinsadaba inuu aakhiro qabanaayo u dhimanaayo ilaahay jalla wacalaa wakhtigaa qofkii toobadii ka aqbali maayo ama rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku marka naftu ay ka baxayso ee ugu dambaysa ee wixii ka horreeya ilaaha agtiisa u yaallay baa la tusayaa wac looga dhigaya waay sidaa awgeed baa wakhtigaa qofka xaqiiqadii markaa la tuso ee toobadii uu toobad keenayay ma anfacayso ama laga aqbali maayo ilaahayna qur-aanka waa ka ku yidhi innama atawbatu cala allah liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin uma yatuubuuna min qariib faulaa'ika yatuubu allahu calayhim kaana allahu caliiman xakiima walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xataa idaa xadara axadahum almowtu qaala innii tubtu laan ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما waxaa ilaahay jalla wacalaa uu aayadda hore kaga warramay inuu ka toobad aqbalayo dadka xumaantii intay sameeyaan dabadeeto meel dhow ka soo noqonaya ka toobadkeenaya uma yatuubuuna min qariib wa kullu man taaba qabla almowti faqad taaba min qariib qofku geerida ka hor haddii uu toobadkeenuu soo noqdana waa qof meel dhow ka soo noqdo ka toobadkeeni wey hase ahaatee kuwa xumaantii samaynaaya ilaa geeridu midkood ay u timaado oo sakaraadkii lagu maroojiyo dabadeetana odhanaya hadda ayaan toobad keenay kuwa ilaahay jalla wacalaa toobadii ka aqbali maayo marka walaalayaal waxaa xadiiftaasi aynu ka qaadanaynaa toobadda in lala dhaqsado inta qofku uu caafimaadka qabo ee uu fayow yahay ee uu waxa weeye xumaantii ka noqon karo inuu toobad keeno oo xagga rabbigii uu u noqdo ayaa waxa weeye loo baahan yahay qaala wuxuu yidhi wacan ziri bni xubayshin zir oo ina xubaysha waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi ataytu waxaan u imi safwaana bna casaalin markaa zir ibnu xubaysh waa taabici weeye wuxuu yidhi waxaan u imi saxaabigii la odhan jiray safwaan ibni casaal almuraadi radia allaahu canhu as'aluhu anigoo weydiinaya can ilmasxi cala alkhufayn masixista labada khuf aan masaxo la masaxo anigoo weydiinaya oo cilmigeeda masaladaa ka faa'iidaysanaya faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi sal allahu alayhi wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi safwaan ibnu casaal maa jaaa bika maxaa ku keenay yaa zir ziriow maxaa ku keenay wuxuu dareemay dan iyo baahi iyo xaajo inuu leeyahay fa qultu waxaan idhi buu idhi ibtiqaa'a alcilmi cilmi doonistii iyo raadintii ayaa i keentay oo arrinkaa dartii baan u imi qaala wuxuu idhi dabadeetana saxaabigii ina almalaa'ikata malaa'igtu tadacu waxa ay u dejisaa ajnixatahaa baalasheeda liqaalibi alcilmi qofka cilmiga raadinaya ridan raalli ahaansho ay raalli ka tahay daraaddeed bimaa yatlubu waxa uu dalbayo marka tadacu ajnixatahaa ay takufu ajnixatahaa can iطayraan duulistii bay ka joojisaa yaa waayahay qofka daalibulcilmiga ah oo hoos bay ugu dhigtaa iyadoo waxa uu dalbaayo raalli ka ah marka wuxuu u bushaaraynayaa mar hadduu cilmi dalab u socdo oo uu cilmi doonaayo fadliga iyo wanaagga cilmi in la raadiyo sharciga ay leedahay buu wax uga tibaaxaya faqultu waxaan idhi innahu qad xakka innahu xaalkiyo shaanigu wuxuu yahay qad xakka waxa ku wareegay ama markaa xagtay fii sadrii laabtayda almasxu cala alkhufayn masixista labada khuf la masaxo bacda alghaa'iti waalbowl saxarada iyo kaadida dabadeed ayaa markaa laabtaydii ku yar wareegay oo ku soo noqnoqday wa kunta waxaanad ahayd ee sideedabana markaa almasxu cala alkhufayn qur-aanka laguma sheegin hase ahaatee sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee mutawaatirka ah ayaa ku soo aroortay wa kunta waxaanad ahayd safwaanow imra'an qof baad ahayd qofkaasoo min asxaabi nabiyi asxaabtii nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalam fa ji'tu haddaba waxaan u imi as'aluka anigoo ku weydiinaaya hal samictahu rasuulka miyaad ka maqashay yadkuru isagoo sheegaaya fii daalika arrinkaa almasxu cala alkhufeynkaa shay-an wax ka sheegaaya ma ka maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi nacam haah waan ka maqla kaana wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ya'murunaa midna fara idaa kunnaa marka aanu nahay safran musaafiriin markaanu nahay aw musaafiriina ama musaafiriin aan waa shakun min araawi aw musaafiriina waana isla macnown oo safran fada waa la reebaya safran waa jamac hadda mufradkeeduna waa saafir waa jamcu saafirin saafirkuna waa musaafirka u soo ma aragtid marka idaa kunnaa markaanu nahay safran ee kuwa markaa musaafiriina aw musaafiriina wuxuu nafari jiray allaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafkayaga alaaata ayaamin saddex maalmood walayaaliyahunna iyo habeennadooda ilaa min janaabatin janaabo markaa inay timaaddo mooyaane janaabo daraaddeed inaanu u siibno mooyaane laakiin ha yeeshee min haa'itin wa bawlin wa nawmin laakiin ha yeeshee min haa'itin ay laa nansicuhaa u siibi mayna min haa'itin saxare iyo wa bawlinkaadi iyo wa nawmin hurdo u siibi mayno waayahay markaa masaladaa wuu faa'iideeyey waxaan uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam almasx ala alkhufayn inuu fari jiray marka la yahay qofku isagoo musaafir iyo isagoo muqiimaba dee u masixi karaa laakiin muddada loo ogolyay unbaa kala badan musaafirkii waxaa loo ogolyahay saddex maalmood oo habeenadoodiina la socdaan ayuu masixi karaa mana siibaye dushunbuu ka masaxayaa marka uu doonayo inuu weysaysto oo weysadu ay ka jabto iska xidhnaanaya waaye haa'idka iyo bowlka iyo nowmkuna saddexduba inay yihiin min nawaaqid alwudu waxyaabaha weysada jabiya ayaa xadiidku daliilu yahay marka waxyaabaha weysada jabinaya daraaddeed khufaynkii loo siibi maayo inta muddadaas ay ka dhammaanayso hase ahaatee janaabadii hadday timaaddo iyadu waa xadas akbarahoo dee masaxaadi kuma fila waa la siibaya kolka qofkina caadi buu u wada maydhanaya ma garata marka shuruuddii almasxal alkhufayn waxaa ka mida qofku inuu tahaaro ku xidho hadduu nagi yahay habeen iyo maalin buu masixi karaa haddii waxa weeyaan marka uu musaafir yahayna muddadaa waxaa se shardiga waa inaan qofka xadas akbar ah oo wax maydhi waajibiye ahaaday aanu ku iman ama aanu la soo darsin weeye waay halkaa laakiin min haa'itin wa bawlin wa nawmin xadiidka ay ku soo aroortayna waay waxay ku cadfan tahay xagga hore oo wa amaranaa an nanzica khifaafanaa min janaaba walaa nanzica min haa'itin wa bawlin wa nawmin macnuhu wuxuu yahay wuxuuna faray markay janaaba timaado inaanu khufafkii dee siibno oo aanu sayn u wada maydhanno walaa nanzica min haa'itin wa bawlin wa nowm laakiin aanaan haa'it iyo bowl iyo nowm toona u siibin soo ma aragti waay marka masaladaas sidaasuu ugu faa'iideeyey fa qultu waxaan idhi haddaan ziri ahay isagoo masalo kala weydiinaya hal samictahu ma maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yadkuru xaalo uu sheegayo fi lhawaa maxabbada iyo jacaylka cid la jeclaado shay-an isagoo wax ka sheegaya ma maqashay alhawaa marka aan mamduudo laga dhigin hamsadahamse la raacin in la odhan alhawaa la odhan alhawaa laydhaa waa almaxabba wey ya hawiyahu ka radiyahu idaa axabba yani hawiyahu haddii la ydhaana axabahu wey uu jeclaado marka alhawa waa almuxaba qofku hadduu cid jecel yahay waxa weeyaan markaa bal waxa uu mutaysanaya iyo wuxuu yeelanaya isagoo rasuulku sheegaya ma maqasho calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu uhi nacam haa kunaa waxaanu ahay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay maciisa ayaanu ahay sal allahu calayhi wasalama fii safarin safar baanu rasuulka kula soconnoonu ku wehelinayn fabaynaa iyada oo naxnu annagu cindahu agtiisa aanu joogno id naadaahu waxa u dhawaaqay acraabiyu nin reermiya ayaa u dhawaaqay bisawtin cod baanu ugu dhawaaqay lahu u lahaayo jahwariyun macni aad u dheer oo aad u sarreeya ay shadiidun murtafic cod weyn oo dheer ayuu ugu dhawaaqay yaa muxamed muxamedow buu yidhi waaye oo markaa dee waxa weeye aadaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loola mucaamilayay sidii loogu yeedhaya iyo arrimahaas muu haynin nin iska reermiyuhaa iska adag oo qalafsan fa ajaabahu rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalama naxwan min sawtihi codkiisii oo kale ama wax la mida waxaanuu yidhi haaumu waxay ka dhigantahay hooy oo kale haumu kelmadaasina saasay ka dhigantao aad bu waxa weeye tacaala ama khud baa lagu macneeyaa marka hooy oo kale waaye waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kor ugu qaaday isaguna sidiisii oo kale wuxuu kor ugu dhawaaqay si codkan ninkani aanu codka rasuulka uga sarraynin oo dabadeeta waciidkii ilaahay sheegay aanu markaa dee ugu sifoobin ama aanu usoo hoosgelin len ilaahay baa yidhi laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun markaa isagoo rasuulku u naxaya calayhi salaatu wasalaam oo u dhibrinaya ayaa si codkiisu aanu codka rasuulka markaa uga kormarin isba kor ugu qaada waay faqultu lahu waxaan ku idhi wayxak waar hoogaagee uqdud min sawtika codkaaga hoosu dhig hoosu hadaloo codka hoosu dhig fa innaka maxaa yeela adigu cinda nabiyi nebiga agtiisii baad joogtaa sala allahu calayhi wasalam waqad nuhiita waana lagaa reebay can haadaa arrinkan codkana iyo qayladan rasuulka agtiisa kor codka loo qaadana waa lagaa reeb ee codka hoosu dhig fa qaala wuxuu idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa aqdudu inaanan hoosu dhigayn wallaahi inaanan hoosu dhigayn buui marka manay ahayn inuu amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diintiisa ka horjeedee macnay dee adadayga iyo markaa ayuunbaa ku kalifay iyo masaladii uu la ciilqabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu weydiiyo qaala alacraabiyu ninkii acraabiga ahaabaa dabadeetana yidhi almar-u qofku yuxibbu wuxuu jecel yahay alqowma duul buu jecel yahay walammaa yalxaq bihim mana gaadhaayo oo ma haleelaayo ka warran almar-u qofku yuxibbu wuxuu jecel yahay alqowma duul walamaa yalxaq bihim mana gaadhaayo camaladoodaoo kale iyo heerkoodaoo kale ma gaadhayo qaala nabiyu dabadeeta nabigu wuxuu idhi sal allahu calayhi wasalama almaru qofku maca man axabba cidduu jeclaa ayuu la jiraa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame qofku qiyaamaha waxa uu la jiraa oo uu la macyahay ciddii uu jeclaa waaya sidaasaa rasuulku ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam markaa qofku hadduu dee dadka wanaagsan jecel yahayna da rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii sharafta lahayd iyo dadka saalixiinta ah ee wanaagsan iyo culimmada hadduu qofku jecel yahay macooduu noqon maalinka qiyaama hadduu dadka xun ee fujaarta iyo fusaaqda iyo ahlulbidac iyo waxa xun hadduu jecel yahayna iyo kufaarta iyo dadka xun hadduu jecel yahay iyagu macooda noqon famaa zaala kama zuulin yuxadiunaa inuu noo waramo marka hadalkan waxaa leh zir ibnu xubaysh baa leh oo leh saxaabigii safwaan ibnu casaal kama zuulin inuu noo waramo oo uuna xadiio waxaa kaloo ixtimaali kartaa inuu maaragtay sidan leeyahay saxaabiga safwaan ibnu casaal qudhiis oo uu leeyahay rasuulku kama suulin inuu noo warramo famaa zaala kama zuulin yuxadiunaa inuu noo warramo xataa dakara ilaa uu sheegay baaban albaab min almaqribi xagga cadceedu dhaca oo masiiratu cardihi masaafada balladhkiisu aw yasiiru ama wuxuu yidhi uu soconayo arraakibu ka waxfuushani fii cardihi balladhkiisa arbaciina afartan aw sabciina ama toddobaatan caaman sannad marka awdaasi labada meeloodba waa shakun min araawi wey waay ilaa uu albaab sheegay xagga cadceedu dhaca ku yaalo aad iyo aad u weyn oo qofka wax fuushani uu soconaayo balladhkiisa afartan sano ama toddobaatan sano riwaayadan shakigaasaa ku soo arooray riwaayad kaloo tirmidigaa hoos toddobaatanka jasminaysaana way jirtaa oo iyadu markaa shakigaasi aanu la socono toddobaatan sano uu soconaayo sidaa jasminaysa qaala sufyaanu sufyaan wuxuu idhi oo axadu ruwaati ruwaadda mid ka mida ahaaday waa sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed almaki waa sufyaan ibnu cuyayna sufyaan ibnu thawri maaha waay oo axadu ruwaati ahaaday wuxuu yidhi qibalo shaami xagga shaam ayuu markaa yahay albaabkaasi lafdigaa horena xagga cadceedu dhaca marka madiine kolkay joogeen shaam qudheeduna dee xaggaasay ka xigtay xaggaa maqribka ama cadceedu dhacay ka xigtay markaa labada lafdi way isu tegayaan soo ma aragtid labada lafdi hee saasay isugu tegayaan khalaqahu llaahu ilaahay baa abuuray tacaalaa sarreeye albaabka yowma khalaqa samaawaati walarda maalinka uu cirka iyo dhulka abuuray buu abuuray maftuuxan xaalo wuu u furan yahay litowbati toobata laa yuqlaqu lamana xidhi doono xataa taluca shamsu ilaa cadceedu ay ka soo baxdo minhu xaggiisa ilaa cadceedu ka soo baxdo wuxuu la macna yahay un xataa taluca shamsu min maqribiha xadiidkii hore aynu ku soo maray rawaahu tirmidiyu wahayruhu wa qaala xadiiun xasanu saxiix tirmidi iyo hayrkiibaa wari oo ibnu maajah iyo axmed iyobaa soo saaray kayrkood waxaanuu ihi markaa imaamu tirmidi waa xadii xasanoo saxiixa waana sidaa uu sheegayoo xadiidku markaa waa xadiid sugan weeye waayahay waxaa xadiidkan laga faa'iidaysanayaa dalabulcilmiga iyo waxa weeye qiimaha uu leeyahay cilmiga sharciga in la dalbo la raadiyo loo fadhiisto la dhagaysto la akhristo loo socdo wakhti lagu bixiyo waa arrin aad iyo aad u qiimo badan weeye walaalayaal waa intaa la ogaado markaynu wax dhiganayno laabud sabir bay u baahan tahay wakhti bay u baahan tahay soo socod bay u baahan tahay sii socod bay u baahan tahay soo ma aragtid in cagta la laabo oo la dhagaystay u baahan tahay marka mashaqada iyo dhibaatada qofka ka soo gaadhaysa dalabulcilmiga waa inuu u sabro uu dhabar adaygaa loo baahanyay jazaakum allahu khayr waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa masaa'ilkaa ku saabsan almasu cala alkhufayn oo iyadana aynu soo sheeg sheegnay iyo qofku waxa weeye cidda uu jecel yahay maalinka qiyaame inuu la mac yahay inuu la mac yahay oo maxabbadaa iyo jacaylkaa uu jecel yahay waxa weeyaanu maaragtay ciddaa raacinaayo oo uu ku daraayo waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa toobaddu inay maftuux tahay oo albaabkeedaasi ilaahay abuuray uu furan yahay ilaa cadceeddu ay halkaa ka soo baxayso ama qofku uu xaalatulqarqara xaalatulya-si gaadhaayo in albaabka toobaddu waxa weeye maftuuxu yahay oo uu furan qaala wuxuu ihi wacan abi saciidin sacad bni maalik bni sinaanin alkhudriyi radia allaahu canhu waxaa laga wariya abi saciid oo magaciisuna ka ahaa rabbi raalliha ka noqday ana nabiy allaahi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu waxa ahaa fii man kaana qablakum dadkii idinka horeeyey rajulu nin ayaa ka mid ahaa marka kaanada isamkeedii waa rajulka ah tarfacu kaana lmubtada sman wاlkhabar tansibuhu ka kaana sayida cumar isamka kaanina markuu doono uu iska dambeeyaayo khabarkaaba ka soo horeeya markii la doono khabarkaa laga soo horreysiiye ama jaariya majruuriya daraf ha ahaada ama wax kalaba ha iska ahaa kaana xaqan calayna nasrulmuminiina sida ilaahay yidhi marka rajulkaa weeye khabarkeediina fii man kaana qablakum taasuu dhacaya kaana waxaa kaana fii man kaana qablakum dadkii idinka horeeye waxaa dhexdooda ku sugnaa ka mid ahaa rajulunin marka dadkaasina waa reer banu israa'iil baa loo jeeda ninkaasoo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan qof buu dilay oo uu kaga aqturay sagaal iyo sagaashan kana kama uma diline badheedh buu u dilay sidaa lafdiga laga qaadanayo ogaan buu u laayay oo tacadi iyo xadgudub buu u dilay daraaddeed dabadeeta ninkii ilaahay baa shaw khayr la doonae inuu toobad keenuu doona oo arrintaasaa ku soo dhacday naftiisa inuu toobad leeyiye in kalena way dee u kala caddaan weyne ila hadday u caddahay uu og yahay cidba muu daydayeene soo ma aragtid war maxaad yeesha fasa'ala wuxuu weydiiyey dadkii can aclami ahli lard dadka dhulka jooga ka ugu cilmiga badan buu dadkii weydiiyey oo aree dadkan ugu cilmi badan fadulla waxaa la tusay calaa raahibin nin baadariyaa la tusay oo markaa iska cibaadaysta laakiin aan shaw cilmi lahayn oo ka mida cubaaddii bani israa'iil taasina sida shaarixuba leeyahay waxa ay tilmaamaysaa wakhtigaasi wakhtigii ciise calayhi salaam yacnii kor loo qaaday intii ka dambaysay inay ahayd bay ku tusaysa waayo ruhbaaniyada waxaa markaa ibtidaacay ama jidaystay dadkii nebi ciise raacay waay nin raahibahoo iska cibaado badan laakiin aan cilmi meesha ku hayn ayaa la tusay had iyo jeerna caamada ama dadku qofku hadduu iska cibaado badan yahay iska quruf badan yahay oo iska dikri badan yahay qof cilmilahunbay moodaan soo ma aragtid waxaana laga yaabaa inay wax weydiiyaan oo cilmi iyo masaa'il markaa iyo fiqi usoo doontaan oo wax weydiiyaan baa iska dhici karta qofkuna markuu sidaa yahay xataa dadku hadday caalim moodayaan ee isagu dadkii waa inaanu tagin inaanu waxba garanahayn dadka waa inuu u sheego ciddii kale ee cilmiga garanaysa ee culimaana waa inu dadka u tilmaamo dha waan anigu waan iska cibaadaystaawuni cilmi idinku dhaame ordoo culimada soo weydiiya waa inu idhaha haddii kale oo uu iska fatwoodo sida aynu arki doonno xataa isaga ayaa halis ku gelaya soo ma aragti waaya fadulla calaa raahibin nin baadariyaa la tusayoo fa ataahu wuu yimi fa qaala wuxuu idhi innahu ninkani isagaa isu jeeda qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan nafood fa hal lahu min towbati wax toobada ma leeyi fa qaala wuxuu hi laa may mee wax toobada male fa qatalahu wuu dilayoo fa kammala bihi miatan boqol buu ku dhammaystiray mar alle markuu yidhi toobad ma leh wixii uu doonaayay uu ka xijaabay ayuu shaw u cadhooday oo isna uu ku daray waxay ahlulcilmiga sharaxay qaarkood leeyihiin waxaa halkaa laga qaadanayaa ninkan raahibka ama baadarigaa qudhiisu in aada u soo jeeda inaanu ahayn markaa fatinahoo faham badan waayo qofkaa dhiigyo cabka ah eele sagaal iyo sagaashan baan dilaye sidaa dilku ugu fududaaday wixii uu doonayo wax ka soo horjeeda oo cad inuu markiiba ku waajaho dee may ahayna inuu yaro warwareejiyo oo yar sarbeeb iyo wax la mida uu kaga yar baxo yaa ayay dee ahayd suu naftiisa u bambaanay maya unbuudho isna waxa weeye uti uma dabadeetana sa'ala haddana wuxuu weydiiyey ilaahay baa khayr la doonaya can aclami ahli alard dadka dhulka jooga ka ugu cilmiga badan fadulla waxaa markan la tusiye calaa rajulin nin ninkaasoo caalimin caalim ah wuu yimoo faqaala wuxuu ku uhi innahu ninkani qatala wuxuu dilay miata nafsin boqol nafood fahal lahu min towbatin toobad ma leeyahay faqaala wuxuu uhi nacam hah wuu leeyahy waman yaxuulu oo yaa kala teedaaye baynahu isaga iyo wa bayna towbati toobadda isaga iyo toobadda yaa kala dhexgelaaya kala kala teeday waad leedahay toobada toobadkeen laakiin intaa ugumuu dayne towjiihaad kale oo mufiidana wuu siiyo oo wuu raaciye waxaanay taasi inoo sheegaysaa sharafta cilmigu uu leeyahay iyo qiimihiisa waay indaliq tag buu idhi ilaa ardi kada wa kada dhulka caynkaa iyo caynkaasa tag fa inna bihaa maxaa yeelay waxa jooga unaasan dad baa jooga dadkaasoo yacbuduuna allaha tacaala ilaahay caabuda facbud illaaha ilaahay caabud macahu macooda dad wanaagsan oo ilaahay caabudo oo saalixiinaa joogee halkaa qabo oo ilaahay la caabudo walaa tarjica huna noqon ilaa ardika dhulkaaga ha u noqon fa innahaa maxaa yeele ardu suu'in waa meel xun weeyi meeshaad waxaasoo qofka ku dishay boqolkaa qof ku dishay waa meel xune ha ku noqon bay-adaa xune iskaga tagoo halkaa dadka wanaagsane ay joogaan tagoo ilaahay la caabud waxaa halkaa markaa laga qaadanayaa dhulka gaalada uun lagama hijroodo meeshu waxa weeye hadday tahay meel xuno fisqiga iyo bidaca iyo markaa munkaraadku ku badan yihiin qofkuna uu diintiisii waxa weeye uga baqdo inay kaga hallaysanto uu iskaga hijroon karaa uu iskaga tegi karaa waay fandalaqa dabadeetana ninkii taladii buu qaato uu tegay ileen inuu toobadkeenuu doonayay xataa idaa nasafa ariiqa ariiqii markuu kala badhay ee intuu dhulkiisii ka tegay tii loo tilmaamay uu kusii oo ku sii socdo ataahulmowtu geeridii baa u timi oo idhi iska qabo fakhtasamat fiihi waxa ku dooday oo isku qabsatay malaa'ikatu raxmati malaa'igtii raxmadda iyo wa malaa'ikatlcadaabi malaa'igtii cadaabka ilaan qofka kolka nafta laga qabanaayo malaa'igta nafta ka qabanaysaa way kala duwan tahayoo hadduu wanaagsanaana malaa'igtii raxmadda u imanaysa hadduu xumaana malaa'igtii cadaabka xadiidka laga qaadanaya xadiid kalena ay tilmaamayso fa qaalat waxay tidhi malaa'ikatu raxmati malaa'igtii raxmaddu waxay tidhi jaa'a wuu yimi ninkani taa'iban isagoo soo noqday oo toobad keenay oo muqbilan ku soo qaabilay biqalbihi qalbigiisa ilallaahi tacaala ilaahay xaggiisa xagga ilaahay u soo jihaystay oo qalbigiisa ku soo qaabilo toobad keenay buu yimi waqaalat malaa'ikatu lcadaabi malaa'igta cadaabkuna waxay tidhi innahu ninkani lam yacmal ma samaynin khayran khayr qadu weligii weligii ninkani khayr ma samayn haye way isku qabsadeen marka fa ataahum waxa u yimi malakun malag baa u yimi ilaahay baa u soo diraye malagaasoo fii suurati aadamiyin aadami suuraddiile iyo sawirkiile qof bani aadamka ka mid a sawirkii iyo muuqaalkii oo kala leh ayaa u yimi fa jacaluuhu waxay ka yeeleen baynahum dhexdooda ayay ka yeeleen waxay dhahdeenna kala saar ay xakaman garsooray ka dhigteen mid kala saara xakan bay ka dhigteen marka ay xakaman taasi waa lagu sii xadiidka ayuunbaa waxa weeye lafdiguunbaa lagu sii caddaynayaa macnihiis waay waa ilaa asalka kitaabkana kuma sugna buu leeyahay muxaqiqu saxiixaynkana kuma taallo intaa xakaman waay macnaha ayuunbaa lagu sii caddaynaya lafdiga fa qaala wuxuu dabadeeta ku yidhi malagii u yimi ee yidhaahdeen balna kala saar qiisuu qiyaasa maa bayna alardayni labada dhul inta u dhaxaysa balada qiyaasa fa ilaa ayatihimaa tooda kaana uu ahaada adnaa mid u dhow fa huwa lahu taasi ayuu u sugan yahay ee markaa eega tuu u dhowaado ayaa waxa weeyaan markaa la raacinayaayoo hadduu tii wanaagsanayduu ku socday u dhowaadana malaa'igtii raxmaddaa ka qaadi diita kale uu u dhowaadana malaa'igta cadaabka faqaasuu way qiyaaseen fawajaduuhu waxay heleen adnaa isagoo u dhow ilal ardi dhulkii allatii taasoo araada uu rabay isagoo u dhowbay heleen u yara dhow faqabadathu dabadeetana waxaa qabatay malaa'ikatu raxmati malaa'igtii raxmadda muttafaqun calayhi malaa'igtii raxmadda sidaa ku qabatay waay qaala wa fii riwaayatin fi saxiixi riwaayadahan dambuu soo aroorinaayo waxay fasirayaan sida uu ugu dhowaaday dhulkaa uu ku sii socday waayo xadiidka halkaa hore waxaynu ku soo marray xataa idaa nasafa ariiqa markuu waddadii kala badhay soo maha waddadii markuu kala badhay haye halkan dambena waxa ay tilmaamaysaa xadiidka qaybtan dambena waxay sheegaysaa markii ay malaa'igta eegtay inuu tuu ku socday u dhowaaday soo maha markaas sababka uu ugu dhowaaday maxay tahay wa fii riwaayatin fi saxiixi waxaa kaloo ku yimi riwaayad saxiixa ku taalla fa kaana wuxuu noqday ila alqaryati saalixati magaaladii wanaagsanayd aqraba mid u dhow bishibrin taako fa jucila min ahlihaa ehelkeedaa dabadeeta lagu daray taakuu u dhowaaday wa fii riwaayatin fi saxiixi riwaayad kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku soo aroortay fa awxa allaahu tacaala ilaahay wuxuu u waaxyoodo macni uu faray ilaa haadihii tan waa tii uu ka yimi ee xumayde an tabaacadii fogow wa ilaa haadihii tanna wuxuu u waaxyoodo waa tuu ku socday ee fiicnayde an taqarabii soo dhowow wa qaala waxaanuu idhi qiisuu baynahumaa qiyaaso fa wajaduuhu waxay heleen ilaa haadihii tanuu ku socday aqraba isagoo u dhow bishibrin taako oo fa ufira lahu waa loo dembi dhaaf wa fii riwaayatin wa jaa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku yimi fana'aa wuxuu u sikaday bisadrihi laabtiisa wuxuu ugu sikaday naxwahaa xaggeeda tii uu rabe uu ku socday xaggeeda ayuu laabtiisa ugu sikaday oo ugu turkay soo ma aragtid iyadoo uu sakaraadka iyo uu la baaxadegayo ayuu laabta ugu sikaday xagga tii uu waxa weeye jeclaa marka riwaayadan dambe maxay inoo sheegaysaa sababka uu tan ugu dhowaaday dariiqii uu kala badhay laakiin sababku tan ugu dhowaaday markay malaa'igtu eegtay waxa weeye ilaahay baa idhi taana fogow tanna soo dhowow dabadeetana taaka ayay kala dhowaadeen ma fahamte lafdiga ama riwaayadda u dambaysaana waxay sheegaysaa markay naftu ka baxaysa inuu xaggaa uu jeclaa u yara sikaday marka labada arrinbana inay meesha ku jiraan ma isma diidayso waxaa lagu xambaarayaa labaduba inay markaa dee jiraan oo ilaahay jalla wacalaa labadii dhul midna u waxyooday duruq midna u waxyooday soo dhowow isla markaa isaguna kolkii sakaraadku hayee naftu ay ka baxaysay waxa weeyaan xaggaa u yar sikaday xaggaa taa uu ku socday uu u sikadoo laabta xaggaa uu yar dubkiyey waxa uu kala dhowaadayna waaba hal taako taakana aad iyo aad bay u yarta waaya xadiidkan walaalayaal waa xadiid cadiima fawaa'id badan baana ku sugan dhowr ka mida haddaynu tilmaanno waxaa xadiidka laga qaadanayaa ee albaabka toobaddu inuu furan yahay qofkuna waxa weeye dembi kastoo uu galo wuu ka soo noqon karaa hadduu yahay mid weyniyo haddii uu yar yahay hadduu tiro yar yahay iyo hadduu tiro badan yahay haddii uu ka toobadkeenuu ka soo noqdo ilaahay jalla wacalaa wuu ka toobad aqbalaya ilaahay baa qur-aanka ku yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي ذنوب تنو ضعفا يو ضعفا لمن تاب عدي كتوبت كأنت إيه كصنعت كفرك إيه فما دونه وحلا وحا كسوكية qofku waxa weeyaan marka uu ka soo noqon kara marka haduu qofku dambaabo ama dambi fara badan ka dhaco ama muddo dheer uu dambi wado waa inaanu isoran hadda waxba laga aqbali maayo ama marka meel aad iska qabato ma joogtid iska sii wad waa inaan oran waayo shaydaanku wuu tababaran yahay wuu tababaran oo waxa weeyaan marka tabkiisa iyo xeeladiisa fara badan oo dadka kulunsado marka hore qofka dambiga uu sikhrayaa oo sidii uu ugu ridi lahaa uu isku dayay markuu ku dhacana sidii qofku dambigii u sii wadi lahaa uu sii joogtayn lahaa ayuu kula dadaalaya hadhow marka uu bariinsada ama muddo wadana wuxuu ka odhanayaa now waa nin qoyani biyo iskama dhowree imanka meelaad ka noqoto ma joogto iska sii wad haata ha ilaahay agtiisa wuxuunbaad mudane iska sii wad hadda meelaad ka noqoto ma joogtid waad ka toobad keentay sooma aragtid marka tan noocaas iyo baaqa shaytaanka qofku waa inaanu dhagu dhigin weeye waaye waxa kale oo xadiiska laga qaadanaya meesha dhulka mucaasida iyo fusuuqa iyo dhibaatadu ku badan tahay qofku inuu iskaga tago meel wanaagsan oo fiican oo dad wanaagsan inay joogaan oo doonto waxa kale oo laga qaadanaya had iyo jeer dadka wanaagsan ee saalixiinta ah ee fiican in lala saaxiibo oo lala joogo dadka ahlul fujuurka ah ee xunxunna la iskaga fogaado ma aragta waayo dadka xun haddii aad la saaxiibto ama aad ka agdhammaan weydo dee xumaantaasaad la samayn horena waa inagii usoo marray xadiidkii xagga hore ee sheegaya in dadka qaar dhulka lala jari doono macnaha xadiidkaana waa laga qaadanaya dadka markaa ay tahay in la iska ilaaliyo waxaa ka mid a qofka saaxib bidcaha ah ee bidca markaa aaminsan ama faafinaya waa in la iskaga durko si bidcadaasi waxa weeye uu faafinayo ama uu aaminsan yahay aanu qofku uga qaadin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka ogaan qof u dilay muslim ah ama ka badan ogaan u dilay hadduu toobad keeno ilaahay uu soo noqdo toobadda in laga aqbalayo uu ku cadya xadiidkani soo maaha ninkani boqol baab u dilay haddana toobaddii waa laga aqbalay haddii la yidhaahdo kani waa sharcu man qablana waa dadkii naga horreeyey sharcigoodii oo sharci nooma aha haddii sidaa la yidhaahdana masalada khilaaf baa ku jiree jawaabtu waxay tahay sharcigeennaba way ku soo aroortay oo way ku caddahay qofkii wax dile haddana soo noqda inuu ilaahay ka toobad aqbalayo waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كحديث كان فوائد كافرها بدن أي كم إذا مسائل كلاك قاضني حديث كي ديرا aynu kolkaa gelaynaa aada u dheero waa xadiidkii kacabo bal intuu qaata ayaynu eegi doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online